xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeney raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon madaxweynaha hirshabelle war ka soo saaray weerarkii ka dhacay xawaadley laamaha amniga magaalada muqdisho oo toogtay nin hubaysan dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weerar al-shabaab ay ka geysteen duleedka mandheera taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay weerarkii ka dhacay xawaadley ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo si buuxda ula wareegay gacanku haynta xeeldheer shirkii dibheshaysiinta maamulka koonfur galbeed oo maanta ka furmaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay booliiska gobolka banaadir oo gacanta ku dhigay kooxo burcadaho shacabka dhac u geysan jiray intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koraan warka habeenee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warkaa oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo arbaca soo gelaysa talaadan ay sii baxayso taarikhduna ay ku beegantaha toddobiyo tobanka bisha koowaad sanada labakunlabaatanyo saddex iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qarax ku bilowday oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaadley warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cabdisalaan xaaji axmed faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo ku bilowday oo saakay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada milatariga soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey ilaa saddex baabuur oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu weeraray saldhigga xawaadley waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo dhex maray dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada milatariga soomaaliya ee ku signaa saldhigga saaka la weeraray qaraxyada iyo dagaalka waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray al-shabaabka weerarka soo qaaday iyo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa saldhigga xawaadley weerarka ay saakay al-shabaab ku qaadeen deegaanka xawaadley waxaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay allaha u naxariistay ee taliyihii ururka saddexaad ee guutada toddobiyo labaatanaad ee milatariga soomaaliya sidoo kalena ahaa taliyihii saldhigga korneyl abshir maxamuud shataqi iyo ciidamo kale oo ku sugnaa xerada saaka la weeraray weerarka kadib al-shabaab ayaa gacanta ku dhigay saldhigga iyagoona muddo saacado ah ku jiray gudaha saldhigga deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka hirshabeelle oo looga hadlayo weerarkan saaka ka dhacay deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maalmihii u dambeeyey al-shabaab ayaa kordhiyey qaraxyada iyo weerarada ay la beegsanayaan xeryaha ciidan ee ku yaala deegaanadii hore laga qabsaday ee ka tirsan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo dhammaantood hoostaga maamul goboleedka hirshabeelle cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado
mahadsaned cabdisalaan xaaji axmed ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa si buuxda ula wareega gacan ku haynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya cabdiraxmaan saxafi ayaa warbixinta warkan magaalada muqdisho inooga soo diray ciidanka xoogga dalka ayaa si buuxda ula wareegay magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud taasi oo muddo dheer ay ka talinayeen dagaalamayaasha al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya ceeldheer ayaa tilmaamaya in haatan ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gebi ahaanba si buuxda ula wareegeen magaaladaasi sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda shaaxisay in gacan kuheynta ceeldheer ay si buuxda u maamulayaan waxaana wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya uu shaaciyey inay magaaladaasi la wareegeen magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa ahayd magaalooyinkii ay dagaalamayaasha al-shabaab ku xooganayeen in muddo ah ayna ka rimanayeen waxaana sidoo kale gacanta al-shabaab ka baxay magaalooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan goboladaasi shalay ay ahayd markii laga qabsaday al-shabaab magaalada galcad iyo magaalada xarar dheeri oo ka kala tirsan galgaduud iyo mudooga cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho mahadsaned cabdiraxmaan saxafi isla arrimaha degmada ceeldheer ayaa weli ku guda jirnaaya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ka warbixiyey ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee maanta la wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay si buuxda ula wareegeen islamarkaana ay ka saareen al-shabaabkii halkaa ku sugnaa wuxuuna sheegay in deegaanada kale ee harsan ciidamadu ay kusii socdaan maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala gacanta maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaana ilaahay mahaddiisa ah in si nabad ah lagula wareegay waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka soomaaliyeed hambalyo waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta ah inay ka soo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hoogga iyo ba'a sidoo kale waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed meel walboo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo guud ahaan ciidamada qaranka soomaaliyeed hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed intaba dagaalkan waxaa ku wada jiro guud ahaan dhammaan shacabka soomaaliyeed oo ay kaashanayaan ciidamadoodii qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed ciidamada nabad sugidda soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa qayb ka ah dagaalka socda waxaa kaloo si gaara rabaa inaan uga mahad celiyo maamulka galmudug oo uu hogaamiyo madaxweyne qoorqoor oo xaqiiqdii si hagar la-aan ah maaragta ciidanka qalabka sida iyo guud ahaan jihaadka lagu jiro maaragta uga qayb qaatay si gaara ayaan ugu mahadinaynaa waxaan leenahay reer galmudugow waad u jeediin in cadowgii magaalo magaalo iyo tuulo tuulo uu uga baxaayo doorkiina ayaa taagan oo ah in aad maaragta loo gurmado shacabkii meelahaas ku dhibaateysnaa waxaa taagan doorkii maaragta liidinkaga baahnaa oo ay tahay in maaragta xasilinta ka qayb qaadataan waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad hambali oo shacabka soomaaliyeed ayaan leeyahay mar walba khawaarijtu dhagartooda way socon doontaa laakiin shacabka soomaliyeed waxaa laga rabaa inaysan ka niyad jabin arrinkaas laamaha amniga magaalada muqdisho ayaa toogtay nin hubaysan kaas oo watay mooto bajaaj ciidamada booliiska saldhigga degmada yaakshid ee gobolka banaadir ayaa goordhawey toogasho ku dilay mid ka mid a rag la sheegan ay ahaayeen burcad hubaysan ee dadka dhac u geysta kaas oo cawajo ka muujiyeen dadka shacabka war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay ninka hubaysan xilliga la tooganayay uu la dagaalamay ciidanka amniga ee qabtay balse ciidamadu ay ku guulaysteen inay soo afjaraan ciidanka ayaa burcadkan ku qabtay xaafadda carafaad isagoo ka laga adeegay amarka ciidamada amniga kadibna ha isku daya inuu baxsado wuxuuna watay mooto nooca bajaajka loo yaqaano oo hadda ay hayaan ciidanka ammaanka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska madaxweynaha hirshabelle ayaa war ka soo saaray weerarkii ka dhacay xawaadley madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen oo ku hadlayay afka golayaasha maamulka iyo shacabka hirshabelle ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid allaha u naxariistee taliyey guutada saddexaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaashaanla sare marxuun abshir maxamuud maxamed shataqey iyo ciidamo kale oo saaka ku dhintay weerar al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha ayaa xuseen marxuumka madaxweynaha ayaa xuseen marxuumka u geeriyooday xilli uu gudanayay waajibkiisa qaran ee ka saaran difaacidda dalka iyo dadka soomaaliyeed wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii hormuudka u ahay dagaalka al-shabaab looga saaray magaalada muqdisho iyo degmooyinka xorta ee shabeellada dhexe madaxweynaha ayaa tilmaamay al-shabaab khasaare xoogan kasoo gaaray dagaal ka socda isagoo bulshada hirshabeelle iyo shacabkaba ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne cali guudlaawe ayaa alle uga baryay marxuumka iyo raggii kale la dhintay inay hooygooda ka yeelo jannatul firdowsa inta dhaawacantayna uu eebbe u boogadhayo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar al-shabaab ay ka geysteen duleedka mandheera haweeney ayaa ku dhimatay siddeed kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen gaariga ay saarnayn dad shacab oo marayay waddada isku xirta beniisa mandheera iyo ismaamulka mandheera gaarigan ayaa waxaa saarnaa labiyo toban qof markii dableyda ay weerartay sida ay sheegeen booliiska iyo dadkii ka badbaaday weerarka dadka deegaanka ayaa sheegeen kooxaha weerarka geystay ay rasaas ku fureen gaariga xilli uu marayay inta u dhaxaysa sarmaan iyo ola oo ah tuulooyin hoostaga magaalada mandheera ee dalkaasi kenya halka rakaabkii kale ee saarnaa gaariga ay baxsadeen iyagoo dhaawaca deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa u dhowya xadka dalalka soomaaliya iyo kenya waxaana mas-uuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ku arkeen aaggaasi kooxaha weerarka qaaday axaddii janaayo shan iyo tobankeeda ayaa koox argagixisaha islamarkaana fadhigeedu yahay soomaaliya ay isku dayday inay weerar kooxeed ku qaado takaba iyagoo beegsaday gaari kale oo b s v balse waxaa ka soo horjeestay bulshada muslimiinta ee deegaankaasi taliyaha booliiska gobolka waqooyi bari george ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay baxsadeen islamarkaana dadka dhaawaca lagu daaweynayo isbitaalka magaalada mandheera sidoo kalena ay jirto cabsi laga qabo weerar kale oo la qorshaynayo in lagu qaado deegaankaasi iyadoo feejignaan dheeriya la geliyey ciidamada booliiska gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay kooxaha burcada oo shacabka dhaac u geysan jiray mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray cabdiraxmaan saxafi booliiska gobolka banaadir ayaa gacanta kusoo dhigay koox burcad ah oo gaari nooca raaxada ah ka dhacday dad shacab ah meel u dhow garoonka ciyaaraha stadium engineer yariso ee degmada cabdulcasiis sida uu warbaahinta uu xaqiijiyey taliska qaybta guud kooxdan burcadka ka kooban shanta ragga ah ayaa wadatay qoriga nooca loo yaqaan haka ferisabanka ayaa gaariga ku joojiyeen iskuska x control halkaasi oo ay ku baarteen dadkii saarnaa gaariga iyagoo ka qaatay dhammaan taleefanadii ay wateen kadibna iska dejiyey dadkii shacabka ahaa ciidanka booliska oo xogtan hayay ayaa wada shaqayn kala dhexaysay dadka shacabka ah ayaa raggan iyagoo baxsad ah ku qabtay deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada caasimadahi muqdisho abaari sideedii subaxnimo burcadan hubaysan ayaa haatan ku jira gacanta ciidanka amniga waxaana la horgeenayaa hay-adaha kale ee garsoorka si cadaalada loo marsiiyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska guud ee booliska taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay weerarkii ka dhacay xawaadley kadib markii saaka waa berigii hore al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaadley oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe weerar qaraxyo ku bilowday ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ka hortageen islamarkaana ay dishay koob iyo labaatan ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raage oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay jebiyeen al-shabaabkii soo weeraray saldhigga ciidamada ee deegaanka xawaadley islamarkaana ciidanka ay uga dhinteen shan askari oo ku jira sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ah kusii daba jiraan xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee soo weeraray ayna dalka oo dhan si xawliya uga socdaan howlgallo ka dhan al-shabaab afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxay la wareegeen saddex degmo istiraaji u ah al-shabaab kuwaasoo kale ah ceeldheer galcad iyo degmada xaradheere ee uu ka kala tirsan mudug iyo galgaduud tan iyo markii ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay bilaabeen howlgalka ka dhanka al-shabaab ayaa waxaa lagala wareegay degmooyin iyo deegaano dhowra balse al-shabaab ayaa weerarro qaraxya kusoo qaada deegaanadii iyo degmooyinkii laga qabsaday warkii habeen dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doona maana alla